Hay'adda Al-Rahma ayaa laba cilmiyood ka hirgelisay deegaanka Harashiiq oo ka tirsan gobolka daadmareed ee maamulka Somalilan, kuwaasi oo loogu talagalay inay ka caawiyaan dadka iyo dunyada ku nool deegaankaasi. Labada cilmiyood ayaa waxaa soo baxsaday walaalo muxsiniin ah kuwaasi oo ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka deegaanka. Sheekh Cabdulle Ibraahin Guddoomiyaha Hay'adda Al-Rahma ayaa ka warramaya hirgelinta ceelashaan.
Aad baan u faraxsanahay maanta inaan halka ka hirgelino laba ceel haddii aan la idmaayo ceelka haddii aan la idmaayo inanta ay noqotay naga dambeeya waxaynu u ducaynaynaa inanta haddii aan la idmaayo hadiya cismaan cabdigood hadii ilaahay khayr ha siiyey waxay u qoday aabaheed cismaan cabdigood iyo hooyadeed saara maxamed colow ayay u qoday ceelkaa u qoday ceelkaas oo waqfi ah oo qaryadana haddii aan la idmaayo qaryo barakaysan ah qaryo aad u wanaagsan ah oo noo soo doonanay ehelkan barakaysan oo meel fog aan uga keenay ceelkaa horta waanu ugu mahadnaq waxaan jazaaka allah khayr ceelkana meeshaad ka qodatay hadiyaay waa harasheekh waa meel aada ugu munaasiba Qaar ka mid ah dadka deegaanka Harashiiq ayaa soo dhoweeyay iyagoo u duceeyay walaalihii soo baxsaday ceelashaan.
u mahadnaqaynaa una ducaynaynaa walaasheen hadiye cismaan cabdigood waxaan leenahay jazaaka allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala ha kugu ha kaa abaaliyo waalidkii aada u bixisayna ilaahay subxaana wa tacaala sadaqa jaariya ha uga dhigo reer harasheekhna waxaan leenahay dee ceelashaas dadka muxsiniinta ay la soo baxeen ee laydin idinka laydiin dooray waxaa laydinka rabaa in la ilaaliyo waa waxaan u baahan nahay oo aad iyo aad aan ugu baahan nahay sidoo kale waxaanu halkan uga ducaynaynaa oo aanu aad iyadana ugu sii mahadnaqaynaa inanta la idhaahdo hudiya hadiya hadiya waxaan hadiya cismaane waxaanu leenahay walaal allaha ku sharfo jannatulfirdowsna allaha ku geeyo biyaha aad naga waraabisina ilaahay subxaana wa tacaala jannatulfirdows ha kaaga waraabiyo adiga iyo waalidiintaaba waxaanu leenahay wax alla waxaad u baahan tahay allaha kuu fuliya baanu leenahay ma ilaawi doono insha allahu waananu ilaashan doonaa waqafkaa waxaanu ilaashan doonaa haddii ilaahay idmo sida ina weyno oo weynaatay ilmaha ay ku curato si ay u ilaashato si ka cajaa'ib badan baanu ilaashan doonaa haddii ilaahay idmo waxaanu leenahay walaalayaal jasaaka allahu khayra baan ku leenahay
hay-adda alraxmana waanu mahadnaqaynaa ee ceelasha noo samaysay maxaa iyo inantaa la soo baxday waqaf ula soo baxday ilaahayadana miisaanka xasanaadka allaha ugu daro annagana allaha la garsiiyo oo waalidiinta ajirkeeda allaha gaadhsiiyo saasaan ilahay uga soo baryaynaa idinkana waan idin mahadnaqaynaa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa hadalka waa la dhameeyey waxaa la hadal baa la waxa nin baad yeerma wada odhan yareeyana kama kala tegini hadalka waa la soo dhammaystayn waa soo gabagabaysan culimada iga horreysay marka insha allah bismillaahi kariim ilaahay miisaankaas xasanaadku maanu leenaa allaha ugu daro ceelashaa waqafka annana waan ilaashanaynaa aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin dadka deegaanka Harshiiq ee gobolka Daadmareed ee maamulka Somaliland ayaa baahi badan u qabay hirgelinta ceelashaan maadaama ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata iyo kuwo beeraley ah